جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaa subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ka maqli doontaane warkayna subax waxaa ka mid ah sirdoonnada reer galbeedka ee ku sugnaa soomaaliya ayaa bilaabay inay isaga baxaan muqdisho kadib markii la jabsaday nidaamka eekiisa ee kooxda ardada soomaaliya taariibayaal ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la-yahay xeebaha dalka liibiya kadib markii ay la degtay doontii ay la socdeen wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dhiirigelin u sameysay beeraaleyda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bakool ayaa gaaray deegaanka garasweyne oo ka mid ah deegaanada hoostago degmada xudur ee wilaayada bakool hooyooyinka iyo dadka da-da ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ayaa si weyn uga faa-iideystay mashruuca farbarka ee ka socda deegaankaas ardayda macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa ka gudbay fatrada koowaad kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxa xadda taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan sirdoonnada reer galbeedka ee ku sugnaa soomaaliya ayaa bilaabay inay isaga baxaan muqdisho kadib markii la jabsaday nidaamka eefiisa ee kooxda ardada soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame sida uu daawacay daily express oo ka mid ah warbaahinada dalka maraykanka in ka badan lixdan khabiir oo sirdoon shisheeye ah ayaa afar iyo labaatankii saaxa ugu dambeeyay isaga baxay magaalada caasimadda ee muqdisho kadib markii safaaradda maraykanka ee muqdisho ay sheegtay in kow iyo tobankii nofembar labada kun shan iyo labaatanka la jabsaday nidaamka e visa ee kooxda aridada soomaaliya xubnahan sirdoonka ah ayaa bixitaankooda waxa uu yimid markii la sheegay in kooxo aan la garanayn ay gacanta ku dhigeen xogta in ka badan soddon iyo shan kun oo qof oo isticmaalay nidaamka e visa oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin maraykanka xogta la jabsaday waxaa ku jiray magacyada sawirada taariikhaha iyo goobaha dhalashada cinwaanada iyo imeylada xaaladaha guurka iyo cinwaanada guryaha daily express ayaa sheegtay in safaaradaha shisheeye ee muqdisho ay joojiyeen isticmaalka nidaamka e visa ee kooxda ridada iyagoo ka cabsi qaba in xogtooda la faafiyo warbixinada caalamiga ah ayaa sheegay in imaaraadka carabta soomaaliya ay u adeegsadeen marin ay hubka u mariyaan dagaalyahanada rsf ee suudaan xogta la helayo ayaa sheegaysaa in macluumaadka la jabsaday sidoo kale lagu ogaaday inay qayb ka yihiin calooshad shaqaystayaal ka yimid dalka colombiya islamarkaana soo maray garoomada soomaaliya ka hor intaanay u gudbin suudaan safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa dhowaan sheegtay in la jabsaday nidaamka lagu keydiyo xogta dalkugaalka e visa kadib markii baraha bulshada lagu faafiyey sawiro iyo baasabooro aad u fara badan oo dadka baahiyey ay sheegeen inay yihiin dad soomaaliya u soo safray oo xogtoodii la jabsaday mahadsanida buushayba tahriibayaal ay ku jiraan soomaali ayaa lagu la-yahay xeebaha dalka liibiya kadib markii ay la degtay doontii ay la socdeen casaam carafaad ayaa ka waramaya tobanan ruux ay ku jiraan soomaali ayaa lagu laayahay xeebaha waddanka liibiya ee waqooyiga qaaradda afrika kadib markay la degtay doonay la socdeen oo kusii jooday xeebaha waddanka liibiya doontan ayaa waxaa saarnaa dad gaaraya afartan iyo toddoba waxayna saddexdii nofembar kama baxday magaalada xeebta ah ee zuwara hay-adaha arrimaha qaxootiga u qaabilsan gaalada qaramada midoobey ayaa sheegay in lasoo badbaadiyay dad gaaraya ilaa toddoba ruux oo keliya iyadoona loo badinayo inay dhinteen dad kale oo gaaraya ilaa iyo afartan ruux dadkan loo badinayo inay dhinteen waxaa ka mid ah laba dumar ah sidoo kale waxaa ka mid ah labaatan iyo sagaal suudaani ah siddeed soomaali ah iyo saddex kameron u dhashay iyo labo naanjeeriyan ah bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii doonihii ka soo baxday magaalada azaawiya ee waqooyi galbeed ee liibiya ayna degtay kuna dhinteen toban iyo siddeed ruux boqolaal qof oo afrikaan ay ku jiraan dad soomaali ah ayaa sanad weliba ku dhintaa biyaha qaybiya waddamada isbein iyo aljazaa'ir iyo sidoo kale waddamada liibiya iyo talyaaniga dadkan soomaalida ee u tahriibiya dalalka dibaddiisa ayaa sii kordhaya sannadan dambe sababa la xidhiidha hoosu dhac ku yimid dhaqaalaha dalka oo bab xoogan kala kulmaya maamulada dabadhiilafyada ah ee gaalada la shaqeeya waxaana ugu daran kooxda hurdada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho mahadsanid casaam wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dhiirigelin u samaysay beeraaleyda wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga magaalada beledweyne cabdiqani moxamed ayaa sii anba qaadaya munaasabad ka dhacday deegaanka garoonka ee hoostagaha degmada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayay wilaayada hafuustooyin shidaal ku wareejisay soddon ruux oo qayb ka ah beeraleyda ku dhaqan deegaanada ku dhirirsan jiinka webiga waxaana beeraleydaas laga kala keenay kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada beledweyne naqiib ibraahim maxamed cabdi kutub oo ah naqiibka guud ee beesha makaneh iyo nabadoon cusmaan xuseen aamiin oo goobta ka hadlay ayaa wilaayada kaga mahadceliyey dhiirigelinta ay u samaysay bacda xamdilaahi wa tawfiiqihi maanta waxaynu u joognaa deeq walaalaheenna inooga yimid gaar ahaan wilaayadeenna ee hiiraan inooga yimid deeqdaas oo ah middaa gadaasheeda taalla oo deeq shidaal ah ee inoogu soo tabarruceen walaalaheenna ayagoo dhanna gacanta midig ku haayo jihaadkii dhanka kalena haddana dadkii ee walaalahooda ee masaakiinta ah ee waxdallayda ah haddana gacan ku haayo waxaan maanta ka mahad celinayaa insha allah deeqdaasi ayna soo gaartay ee wilaayadeenna ay noogu tira gashay ee loogana tiragalay dadka maanta aan waxba haysanin dallayda ah insha allahu tacaala marka ilaahay xaggiisa waxaan ka filanaynaa intaa iyo inka badan ayaan ka filanaynaa intaan marka maanta hadda ayna soo gaartay oo deeqdaa shidaalka ah waxaan u dardaarmayaa dadkii ilaahay calaf u geliyey in ay ku beeraan oo beerahooda ay ku tacbadaan allihii meeshaan isku kayna keenay ayaa mahad mudan waxaa mahad iskale walaayadeenna islaamka ee beriga deeq noo keentay shidaal ah deeqdaas oo ka kooban ee maaragtay soddon ruux lagu wareejinayo deeqda shidaalka meeshan yaallo annagana aan kala wareegnay meeshaas ilaa jeeqley ilaa gemberlaabe intaas waxa weeye dad soddon nin ah waa tijaabo soddonkaas ayaa lagu wareejiyey annagana alxamdulilah waa ka magaawinay waxaa la rabaa markaad dadkeenna beeraleyda ahow oo soddonka nin ahow waxaa la rabaa in aan ka faa'iidaysanno aan ka faa'iidaysano qaar ka mid ah beeraleydii la siiyey shidaalka oo goobta ka hadlay ayaa bacdallaahi si weyn kaga mahadceliyey wilaayada hiiraan gurmadka shidaal ee ay soo gaarsiisay waxaana qof weliba la siiyey min boqol litir oo shidaal ah aniga macalin abuukar qoordheere ayaa la yiraa waxaan ka soo baxay tuulada qoordheere waxaan joogaa maanta garoonka wilaayada islaamka ayaa noogu hiirtay xoogaa yaroo deeqa shan iyo toban fuusto oo nafto ah waana ka guddownay waxaannu jecelnahay inaan wax ka soo saaranno aan ku mahadinno waxaan ka helno meeshaas ilaahay aan ku mahadinno ayada waxaan ugu mahad celinaynaa inay mahadsan yihiin walaalahayna waxaan maanta dareensanahay farxad aad u wanaagsan in macnaha walaayada ay noo keentay shidaal inaan waxaan dantayna ku qabsano beerahayna wax ugu qabsano noloshayna aan ku siyaadsanno saalax salaad maxamuud waxaan ka imaday tuulada macanqal waxaan joogaa garoonka waxaan u imid dad tabaalaysan oo beeraley ah oo mataqaanaa beeraha u waysay awood ay ku tacbato ayaa waxaa mataqaanaa kaalmo waxaa sii walaalaha walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa waxaa sii shidaal oo ugu talagalay dadkaas inay tabartooda kor uga soo qaadaan waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta ka hadlay ayaa kula dardaarmay beeraleyda shidaalka la siiyey inay fursaddan ka faa'iidaystaan kulankeenna maanta ah waxay muhiimaddiisu tahay waa isu imaatin ay wilaayada deeq ku wareejinayso deeqdaasoo loogu talagalay dad beeraley ah oo khaasatan beeraleyda si gaara ka soo jeeda beesha makane oo aan walaalaha nahay ee u dhaxaysa meesha la yidhaahdo jiiqley inta u dhexaysa gemberlaawe deegaankaas webiga ku safan beeraleyda ku jirta kulli ma aha laakiin deeqda hadda meesha taalla gadaasheeda oo arkaysaan cidda loogu talagalay waa soddon qof oo beeraley ah waa dad haysta beer ay u nooshaho u tacban tahay matoorna haysta xagganna tabar yar dad badanoo mudan baa jira laakiin hadba wixii la helo baa ilaahay lagu caabudaa subxaanahu wa tacaala kulankeenna marka deeqdaas meesha taallo oo shidaalka ah si ay ugu kaalmaystaan walaalahaas beeralayda ah oo ka kooban soddonka ruux ayaan ku talagalnay inaan ku wareejinno waana ragga hadda meesha safan qof walba iyo wixii nasiib u yeeshayna waa la siin doonaa hadduu ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala gurmadka shidaal ee ay wilaayada hiiraan gaarsiisay beeralayda ku dhaqan deegaanada dhaca jiinka webiga ah ee hoostaga magaalada beledweyne ayaa ku soo aadaya xilli beeralayda wilaayada hiiraan ay ku howlan yihiin tacabka beeraha haatanna ay baahi weyn u qabeen shidaalka la soo gaarsiiyey mahadsanid cabdiqani guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bakool ayaa gaaray deegaanka garasweyne oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya qodobkaas guddigan oo horay u maray deegaanada boordhuxunle iyo ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa markan u tallaabay dhanka deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxay guddigan gaareen deegaanka garasweyne halkaas oo markii ay cagaha dhigeenba ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka garasweyne sida odayaasha dhaqanka waalidiinta ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada iyagoo kala hadlayay sidii loo sii dardargelin lahaa waxbarashada qaybaheeda kala duwan ujeedka guddigan ayaa ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada iyo in dhiirigelin loo sameeyo ardayda kala duwan ee wax ka dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka kulammada waalidiinta waxgaradka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada kadib waxay guddigan booqdeen goobaha waxbarashada si gaara iskuulka hoose dhexe ee salaaxudiin alayuubi ee deegaanka garasweedhe halkaasoo ay kula kulmeen macallimiinta iyo ardayda waxaana jiray dowraad sare loogu qaadaya waxbarashada oo guddigan ay u qabteen macallimiinta iyo ardayda iskuulka dowraadka kadib waxay guddigan qabanqaabiyeen tartan xiise badan oo ay u qabteen ardayda wax ka dhigata iskuulka salaaxudiin ee deegaanka garasweyne waxayna ugu qabsoomi doona insha allah fagaaraha deegaankan garasweyne tartan aqooneed dhexmari doono ardayda dhigata madrasada salaaxudiin al ayuubi tartan aqooneedkaasoo qayb ka ah xamlaad tacliimi ah oo lagu dardargelinaya waxbarashada oo ka socoto wilaayatu bakool alislaamiya xamladaas oo aan ugu magac darnay shaxdulhimam liahli alqimam shicaarkeedana uu yahay liyahnika alcilmu abalmundir tartankan oo lagu qabtay fagaaraha deegaanka waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee deegaanka garasweyne iyo meelo deegaanka ka baxsan intaba sidan ayuuna tartanka u dhacay su'aashan si fiican ha loo dhegaysto waxaana iskale su'aasha majmuucada cabdilaahi bin cabbaas su'aashuna waxay leedahay maa huwa shaadi'u
شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقان كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مراعي الإيران مختار حسن شيخ يوسف أنترتمو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ديغان كجرسينة سألوا عن إسقدي مبوا وهي أرض جرداء مجاورة لمياه البحر يمتد داخل اليابسة سعاش الويدية مجموعة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ee ka imaanaysa dhanka juqraafiyada waxay u jawaabeen si sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
waxaa iskale su-aashan majmuucada caaisha binta abibakar waxayna ka imaanaysaa islamaadada juqraafiga waa su-aashii la weydiiyey su-aal la mid a waxay dhahaysaa maa huwa almuxiid
شكرا وافرا نعم تحيط وفضله يغشانا سرنا معا في همة وقادة نرجو بلوغ الختم والاتقانا كم قد سعينا لحفظه ولضبطه حتى غدت أنا معاي روفا ضم معلم وأن ترت معي عائشة بنت أبي بكر ولا ترت معي عبد الله بن عباس oo gabadhaas madarada salaaxudiin ee deegaanka gaasweyne su-aalada jawaabteedaan iskiday almuhiidu huwa cibaaratun can masaaxatin waasicatin min almiyaa'i almaalixa su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacala canhuma oo ayadana ka imaanaysa dhanka juqraafiyada waxay uga jawaabtay si sax ah waxaynu ku guulaysteen laba darajo mid ka mid a waxgaradka deegaanka garasweyne oo ka hadlay tartanka kadib fagaarihii tartankan lagu qabanayay ayaa kelimadan goobtan ka jeediyay dadaalkan unaatigeeka guuludohaindhan anta aranta ka kooyti ay reedliingnaganay may hagiiga ahaa gaalada geeka meelooyinku iyo roogda dada geeka iyeeda walaayadii dhatiya roogan islaamkii dhatiis roogan oo raayadii islaamkii boje roogan ya owlaada walbarasho andaraan interaang ya meelooyinka gaalada roogan ya andaraayan hay-ado waliba waanu yunesko iyo bilaayo leera walibu aha gaalnimo lay dadbaraw iyo waliba owlaado lindirohay gaalada meeliya roogda maniilafado hayta wanaadhan iyo walibu aha walbarashada maniilafado hayta aniya yoolay waliba hooskoyn oo waliba diinkan kutabna ya nafado hayan halkudigtoonsana owlaadana ay lindirnay guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka turjumayay xamle ay ugu magacdareen shaxdulhimam liahlilqimam waxayna horey u soo mareen deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona lagu wado inay u sii gudbaan degmooyin iyo deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuxsaan hooyooyinka iyo dadka da-da ah ee ku dhaqan deegaanka iidaale ayaa si weyn uga faa'iidaystay mashruuca farbarka ee ka socdo deegaanadaas laakiin bashiir muxuudiin oo ka waramaya darsan darsan baybun baybun baydin baydin
halkani waa deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay si gaar ah macadka umulquraha oo qaybo badan ka kooban warbixintan waxaan ku eegi doonaa sidee ayay dadka waaweyn u baranayaan akhriska iyo qoraalka maadaama maktabka dacwada wilaayadan uu siinayo mudnaan gaar ah sidii dadka oo idil ay ugu soo xirmi lahaayeen goobaha waxbarashada boqol iyo labaatan qof oo u badan hooyooyin iyo dadda ah ayaa barta akhriska iyo qoraalka dhowaan waxaan booqday qaybtan xilli ay socotay diraasada maalinlaha
rsan farasan darsan darsan baybun baydun baydin baydin baydan baydan ma مريضا مريضا تاج تاجا تاج سراجا ولد ولد ولدا بلدا فرس فرس فرسا درسا بيض بيض بيضا مريضا المنول المفتوح والمكسور والمضموم أشارك مالين كتاب سنايا لم كوردو لم هوسدو يو لم قد إذا جران تنوين تشا ما إلى الرأي أو سديد يقيبت به يعني كوب يعني كوبناي درسي dumarka marka ay qaataan darsiga loogu talagalay waxay sidoo kale dhankooda sameeyaan qaab muraajaco oo meeris ah oo ay ku celinayaan cashirka ay qaateen taajun taajin taajan siraajan waladun waladin waladan baladan farasun farasin farasan darsan بيض بيض بيضا مريضا
ugu dambeynna andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadka waaweyn ee akhriska iyo qoraalka ku barta macadka umulqura ee deegaanka iidaale waxay ka warameen qaabka ay halkan wax ugu bartaan bismillaah ilaahay mahadle unoo ee ardaydii galanka dembe oo duhurkii dhikadaasi macadka umulqura ilaahay ka mahadsan tan dembana unoo unonin dhakahay farbarka alxamdulilah markan farbarba kubahayne meyba fadayn inuna cashara kalnanin bilaaw huley oo bilaayar saasa fadayn bismillaah canoo magaagay ka bilaabow nasteeha macalin daaxir shalay markiintu koyni walma kasaana geek wala barani ilaahee ka mahadsan macalimiintan kama hadiyaana farbarkayna may marahay meelfayle marahay kordhow hoosdhow meeloo marahayna hoob ilaaheyar mayba fadahayna intiinu qur-aankna niin bilaabo walkasta cilmigana niin bilaababa fadahayna fartayna waa badhamaadahayta ilaaheenka maxadyaana kabacda macalimiintii markastun niin dhisti walbarashadaayna ra'yigayna korniinka waaley yaanka maxadayaana mashruucan lagu kobcinayo misena dadka waaweyn wax lagu barayo waa barnaamij ay u istaageen makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada islaamigaha ee baay si weyn nooga socda in badan oo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo juhuuddooda isugu geeyey la dagaalanka jahliga mahadsanid abu ayman ugu dambayntiina ardayda maxadka khadiija binti khuwaylad ayaa ka gudbay fatrada koowaad kadib munaasabad ka dhacday degmada jirib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cuthmaan axmed duubow ayaa ka waramaya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana lagu soo bandhigayey arday wax ka barata machadka khadiije ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ah kaasoo xarumo kala duwan kula inta badan wilaayaadka islaamiga ah munaasabadda oo ahayd mid ay ardaydu kaga gudbayeen fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ayaa lagu qabtay howlka sumeeye ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin maamulka islaamiga ah arday iyo macallimiinta machadka ugu horreyn sheekh jaamac cabdisalaan ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga ah iyo inay gaarsiiyaan bulshada khayr badan baa soo qadimteen oo aad iyo aad noo farax geliyey fatrada naloo sheegay waxbaranayseen iyo aqoontiina waa kala sarreeyaan aqoontiinna ayaa aad iyo aad uga sarraysa markaad mid labaad iyo mid saddexaad iyo ku sii dartaanna insha allaahu culimmadii dalka ayaad noqon doontaan oo ummadda khayrka ku hoggaamin doontaan insha allahu tacaalaa marka dardaaranku waxaa weeye inaad dadaalka sii laalaabtaan oo sii badisaan oo cilmiga lagu dawino waxa la yidhaahdaa camal camal in lagu diiwaangeliyo ardayda machadka khadiije ee munaasabadda loo dhigay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii ay ku soo barteen machadka وإن من أهم الفنون التي تناولناها أولا درسنا خمسة أجزاء من تفسير القرآن الكريم ثانيا قد أخذنا حديث منه عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله ثالثا العقيدة الإسلامية أخذنا منها كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رابعا الفقه أخذنا منه متن الغاية والتغريب للفقيه أحمد بن حسين بن أحمد أبي الشجاع رحمه الله خامسا النحو قد تعلمنا ودرسنا متن الأجرومية للإمام اللغوي ابن أجرومي محمد بن محمد بن داود السنهاجي إنا أنك فتحنا وانكوفرنا لك أذيك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كانوا فتحا فرشا مبينا أعد بسلح الحديبية ينكوفرنا ما هو أول الواجبات دعوة إلى الله التوحيد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي رباض يوم مال هيغن لو هذا في سبيل الله ودد الله وجهادك خير وحوك خير بديها من الدنيا الدنيا وما عليها وحدك هذا كم عدد المنسوبات الأسماء خمسة عشر كم أنواع المخفوضات وما هي ثلاثة مخفوض بالحروف ومخفوض بالإضافة والتابع للمخفوض أيها الأخوات أما آن لكم أن تصحن من غفلتكن وتخرجن من ظلمات الجهل إلى نور العلم أما تعلمين أن العلم حياة والجهل موت وأن الله عالم يحب العلم mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda ayaa ardayda ku booriyey inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho dadka waxa soo saaraya hadduu ahlucilmi yahay hadduu mujaahid yahay hadduu qaa'id yahay cid inta soo saartay hooyo wey idan waxaad u diyaargaroodaan warshaddii ummadda ummadda barkeed nisfil umma ummadda hee inaad soo saartaan mid asagoo adiga kula-eg aad soo saarto dacwo aad ku gudatay iyo midaa adigu tarabiyaysay aad baan idinkugu hambaliyeynahayaa mustawaha cilmi ood maanta soo bandhigteenna aad baan ugu faraxnay ilaahay subxaana wa tacaala inta hartay oo fatraad saddexda fatroo hartayna ha idinkugu kaalmeey macadka insha allahu tacaala waxaan la garab taagannahay naf iyo maal kama marneen golaha dhaqanka ee wilaayada oo iyagana munaasabadda kelimaad ka jeediyey haddaynu nahay odayaashii ku dhaqanka shareecada raxmaanka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaan u joognay furitaanka machadka khadiijata binti khuweylid maalinkii koowaad oo iftitaaxiisii maantana waxaan u taagannahay ayadoo ikhtitaam uu u yahay aadaan ugu faraxsanahay fatradiisii koowaad insha allahu tacaala cardigiina iyo bandhigiina waa maqlaynay khayrkii iyo wanaagga dhammaanteena waxaan waxaan nahay ducaad ilaallahi soo maha ilaahay raxmaankan ugu mahad celinaynaa walaalayaal warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh